haddaba sharcinimada go-aanka uu golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya qaaday ayuu cabdixakiim maxamuud shirwac ka waraystay garyaqaan ibraahin iidle suleymaan guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya
horta kama mid aha awoodaha golaha shacabka ee ku xusan qodobka sagaaliyo lixdanaad ee golaha dastuurka meelgaarka ah arrimaha ku saabsan muddo kordhinta muddo kordhintuna sideedaba ma aha wax ama aasaas sharci leh kuma laha dastuurka kumeelgaarka ah dibudhigista doorashooyinkuna aasaas sharci kuma laha dastuurka kumeelgaarka ah golaha shacabkuna aasaas sharci uma laha inuu qaato go'aamada caynkaasa iminka waayo sababta waxay tahay muddaxileedkiisii dastuuriga ahayd ee loo doortay way dhammaatay wuxuu iminka ku joogaana ee ay ku dhisan yihiin waxay ka dhalatay heshiiskii siyaasadeed ee ay gaadheen dowladda dhexe iyo maamul goboleedadu ee madaxweynuhu ka codsaday inay ansixiyaan baarlamaanka oo wada jiri kaasay ku joogaan marka iyagoo muddada xiloodkoodii ay dhammaatay oo heshiis siyaasadeed ku jooga in ay go'aamadanoo kale ay u qaataan keligood qaataan waa wax aan dastuurku meella aanu ka siinayn awood ku siinayn laakiin maanay hayn golihii baarlamaanka marka la yidhaahdo golihii shacabka magacaa maanay wadan iyagu shacabkii matelin haddii aan golo kale lasoo dooran oo aanay wadankii doorasho ka dhicin cidda keliya sharciga ee joogta ee kursigii fadhida ee hawshan gacanta ku haysa ee mas-uuliyaddaale maanay iyaga ahayn yaa kale hawshan qaban la haddaanay iyagu qabanin baarlamaanku waxa weeyaan golaha shacabka iyo aqalka saraa baarlamaanka laisku yidhaahdaa oo wada jir ah iyagoo wada jir ah ayayna heshiis siyaasadeed wada saxeexeen oo ku saxeexeen in doorasho dadban la qaato oo laga weeco doorashadii tooska ahayd ama dastuuri ha ahaato ama kayr dastuuri ha ahaato heshiis siyaasadeed buu ahaa waana jir heshiisyada siyaasadeedna go'aamada siyaasadeedna waxay ku xisan yihiin qodobka koob iyo sideetanaad ee dastuurka kumbeel gaarka ah sidaas darteed meel go'aankii siyaasadeed ee baarlamaanku wada qaatay hal gole keligii ma burin karo kamana noqon karo
waan gartay laakiin markay xaaladan oo kale timaado dowladda afar sannadood baa la doortay haddii afartii sannadood sababtay doontaaba ha timaada ay ku suurto geli weyda inay doorasho ka dhacdo waddankii waa ayo cidda mas-uuliyaddaa leh amaba sharcigu uu tilmaamayo inay go'aankaasi qaadato si sabab nooceeya in loo cuskado ayaa loo baahan yahay si go'aan looga qaato ama muddo kordhin ha noqoto ama ha noqoto heshiisa la gaadho ama wax kale ha la sameeyo sababaha iyo weliba cidda go'aankaale waayo eeg day waxay ahayd waxay ahayd dalka in doorasho laga qabtaa bay ahayd oo imdadeedii ku dhacdo waxaana ka mas-uul ahaa xukuumadda golaha shacabka waxaa laga doonayay inuu la xisaabtamo xukuumadda oo kula xisaabtamo xilgudasho la'aanteeda laakiin lagama sugaynin awoodna uma laha in uu xilgudasho la'aanta uu ka dhigo sharciyad inuu ka dhigo waayo isagaa awooddiisii dastuurka mulgaalka awooddiisii inuu la xisaabtamo xukuumadda iminka okaya waxay ahayd in uu lala xisaabtamo xukuumadda waayo ay u dhici weyday dabadeedna kalsoonida lagala noqdo laakiin in ay qaataan go'aamada tan oo kale ma laha awood uma laha qodobka sagaaliyo lixdanaad awood siinmame kamana mid aha awoodahooda laakiin yaa yaa awooddaa le yaa awooddaa le sharci ma jira awooddaasi cid siinaya iyo sababaynaya
maba jiro qodob dastuuriya oo ka oo tilmaamaya in ay doorashadu dib u dhici karto iyo in ay dib loo dhigi karo haba yaraatee waxay ahayd xilligeeda inay ku dhacdo doorashadana ay ku timaado laakiin waa halkaasi waxa weeyaan dastoorka uma laha kumeelgaarka wax tilmaamaya arrintaa haddii doorashada qabsoomi doorashada waa inay qabsoontaa waa khasab waa waajib dastuuriya inta ay muddada ay doorashadu qabsoomaysana xukuumadda ayaa si kumeelgaara xilka usii haynaysa qodobka boqol iyo saddex oo keliya laakiin iyadoona waa maxay waa iyadoo doorashadii qabanaysa xaaladan hadday timaado waxa ayd baarlamaanku fadhi wada jira labada gole inay isugu yimaadaan oo go'aanka gaadhaan haddaynu eegno imka in badan baa dadaal la sameeyey dhinacyadii siyaasadda way isku yimaadeen guddoomiyaashii ama aynaada madaxweynayaashii maamul goboleedyada xukuumaddii dhexe iyo ciddii kale laga talagelinayaba muddo go'aan waa la gaari kari waayey islamarkaana heshiis waa la gaari kari waaye waa la isku iman kari waayey halka waddanku ka geli lahaa firaaq siyaasadeed ama xukuumad la'aan baarlamaan la'aan wixii o dhan halka meel bannaana lagu soo dhici lahaa tani maanay badbaado noqonayn sharciga wax lagu ka diidayaa tan walaal sida ay ahaan jirtay curfiga dastuuriga ah labaatankii sano ee ugu dambeeyey dowladda soomaaliya ama sharci baa lagu maamulayay oo lagu qabanayay aan heshiis siyaasadeed iminka sharcigii meesha ma yaallo waxay muddadiina way dhammaatay sharci awood u siinayaan in la kordhiyaana ma jirto waxa ahayd waajib saaran madaxweynaha xillu ka dhammaaday xukuumadda xillu ka dhammaatay inay doonaan heshiis siyaasadeed heshiiska siyaasadeedna wuxuu yaallaa in ay maamul goboleedada iyo xukuumadda dhexe ay shirki ay ka socday afisyooni ay ku gaadhaan oo ku noqdaan oo ay kasoo saaraan go'aan rasmiya ama baarlamaanku isu yimaado oo isagu uu gaadho heshiis siyaasadeed uu gaadho oo ku gaadho madaxweyne inuu doortoba oo wuxuu ku gaadhi karaa baarlamaanka hadduu inay doonaan madaxweyne dowladda xil gaadhsiiya waa wax xal iman kara laakiin in gola keligii uu iska maroorsado talada meel kuma jirto waxay u baahan tahay go'aan siyaasiya bay u baahan tahay sharcigii waa la beel maray sharcigii waxbuu jideeyey waxbuu amray afar sanaha lagu qabtaa waa lagu qaban waaye heshiis siyaasadeed bay u baahan tahay sidii markii hore oo kale haddii baarlamaan haddii baarlamaan go'aan gaadhiyana waa laba gole baarlamaanku ee kani waa golaha shacabka
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya garyaqaan ibraahim iidla sulaymaan waxa uu u warramayey cabdixakiim maxamuud shirwac